go-aanka maxkamadda ee sharciyeynta guusha madaxweyne ciro ayaa yimi kadib markii uu soo dhammaaday toddobaadkii loo qabtay in ciddii dood ama cabasho sharci ah ka qabta natiijada doorashada ay kusoo gudbistaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee somalilan aadan xaaji cali axmed ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay go-aanka ay ku ansixiyeen natiijada doorashada ee madaxweynaha iyo xisbiyada somalilan
qaraarkii maxkamadda maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii kumeelkahaadhka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha komishanka doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow xisbiga wadani oo helay afar boqol iyo toddoba kun sagaal boqol iyo sideed cod una dhiganta boqolkiiba saddex iyo lixdan point ninety two laba xisbiga kulmiye oo helay laba boqol iyo shan labaatan kun shan boqol iyo sagaal iyo toban cod oo u dhiganta boqolkiiba shan iyo soddon point thirty four xisbiga ucud oo helay afar kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan cod oo u dhiganta zero point seventy four laba waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guuleystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani qaraarkani wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay toddoba labaatankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo afar labaatanka guddiga garsoorka kow aadam xaaji cali axmed guddoomiye laba maxamed cumar geele xubin saddex cabdiqaadir axmed maxamed xubin afar axmed yiiriye qaalib xubin shan maxamed faarax siciid xubin lix cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin toddoba sheekh cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin sideed yaxye cali idriis xubin sagaal cabdilaahi cabdi aadan xubin toban cabdiraxmaan xasan nuur kaaliyana waxaa ka saare ismaaciilo kaaliyaha saraa ma jirin xisbi ama musharax dacwo ku saabsan doorashada geystay maxkamadda taasoo ka dhigan inay rasmi noqotay natiijadii kumeelgaarka ee guddiga doorashada ay maxkamadda u gudbiyeen garyaqaan aadan cali ayaa sidoo kale sheegay in go-aanka ay ku dhawaaqeen kadib markii ay u cuskadeen dhammaan xeerarkii doorashada islamarkaana ay soo dhammaatay muddadii loo qabtay musharaxiinta iyo xisbiyada inay kusoo gudbistaan wixii cabasho ah ee ay qabaan
maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan markay u caddaatay in howlgalka komishanka doorashooyinka qaranka iyo doorashooyinka la xidhiidha ay dhammaantood waafaqsan yihiin qodobada dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan qodobada wax kabedelkii kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer namber qodobada wax kabedelkii kaabista xeerka diiwaangelinta ururada iyo axsaabta qaranka markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashooyinka madaxweyneha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay saddex iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka markay u caddaatay in aanay jirin wax cabashaah oo ku saabsan natiijooyinka kumeelgaadhkaa ee ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashooyinka u qabsoomeen oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha muddadu sharcigu dhigayo oo ah toddoba maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaadhka ah ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranku oo ahayd sagaal iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka si waafaqsan qodobka boqol iyo labayo lixdan faqraddiisa koowaad markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ah ee xafiiska dhexe komishinka doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeelgaadhkaa ee ay ku dhawaaqday sagaal iyo tobankii bishii koob iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo labaatanka markay aragtay dhammaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkan madaxweynaha xafiiska kasii tegaya ee somalilan muuse biixi cabdi ayaa horey u aqbalay natiijadii kumeelgaarka ahayd ee doorashada ka hor inta aysan maxkamadda ansixinin
haddaynu kulmiyanahay iyo intii codaysay ee ku soo biirtay iyo intii ka qayb gashay taageeradayda iyo xisbigaba waxaa ku waajiba oo aan leeya waxa inagu waajiba aynu gallay ballantaa dadka iyo shacbiga iyo qarankaba inaynu aqbalno natiijada waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu aqbalay natiijada doorashada ka soo baxday oo uu ku guulaystay xisbiga wadani ayaan halkan ka caddaynaya shacbiga u sheegayaa oo sharcina tahay sharaftuna tahay qarabisuna yahay maaha maalin aynu murmayno oonu isku qabsanayno oo dhexdeena khilaaf ka imanayo waa maalin aynu wada guuraysanay ummadda waxaan u ballan qaadanaa xisbiga kulmiye inuu aqoonsan yahay oo aanu hambaryeerayno madaxweynaha cusub ee la doortay cabdiraxmaan waa hambaryeenaynaa go-aanka maxkamadda sare ayaa ka dhigan in somalilan ay gashay waayo isbeddel oo dhanka maamulka ah iyadoo cabdiraxmaan ciro oo muddo ka badan toban sano mucaarad ahaa uu hoggaanka u qabtay